warkii oo kooban wararkeena maantana waxaa ugu dooron dhibaatooyinka dadka soomaaliyeed ay ku hayaan ciidamada kenya oo dowladda soomaaliya kala hadashay dowladda kenya laba ruux oo meyd ah oo maanta lagu arkay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waa sidee xaaladda caasimadda gobolka shabeellada hoose magaalada marka guddoomiye yariisow ayaynu ka wareysan doonaa maxamuud cali shire ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay xilka wasiirnimo ee loo magacaabay maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya isna sidoo kale ayaa waraysi dheer waxaa ka qaaday waryaheena koonfur galbeed dad ay dagaalada ka barakiciyeen degmada buurdhuubo oo codsanaya in la gargaaro maamulka axmed madoobe oo lagu eedeeyey in uu reer kismaayo gumaad ba-an uu ku haayo nabadoono u jeediyey maamulka axmed madoobe in ay soo caddeeyaan halka uu ku dambeeyey wiil dhalinyaro ah oo ku eedeysnaa dil ka dhacay magaalada kismaayo madaxweynaha puntland oo markii ugu horreysay booqday koonfurta gaalkacayo kaas halkaasi oo ka dhisan maamulka galmudug sida aada warkeenaba qaybtiisii kookoobnaa aada ku maqasheen ayaa haatan waxaynu gudagelaynaa wararkeenii oo fidsan dowladda soomaaliya iyo dowladda kenya oo ka wada hadlay dhibaatooyinka ciidamada dowladda kenya ay ku hayaan dadka soomaaliyeed sidaasoo kale laba ruux oo meyd ah ayaa maanta waxaa laga helay degmada afgooye wararkaasna waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray waryaheena maxamed kaafi sheekh abuukar laba ruux oo meyd ayaa waxaa lagu arkay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose labadan ruux ee meydka ayaa dadka deegaanka waxay ku waramayaan in la arkay ayagoo isku xiran oo madaxa laga toogtay mid ka mid a dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta wadajir ayaa waxa uu ka waramay wixii ay indhahooda ku arkeen lama oga cidda ka dambeysay dilkani loo geystay labadani ruux hase ahaatee waxaa jira howlgallo ay wadaan ciidamada ammaanka ee degmada afgooye sida la sheegayo kuwa oo ay ku doonayaan inay ku ogaadaan dadka ka dambeeyay dilkan ilaa iminka ma jiro wax wara oo kasoo baxay maamulka degmada afgooye iyo kan gobolka shabeellaha hoose oo ku aadan arrintan dhanka kale iyadoo dhibaatooyin aada u fara badan ay weli la kulmayaan dadka soomaaliyeed ee ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi oo ay u geysanayaan ciidamada ammaanka ee dalka kenya ayaa arrimahaasi waxaa ka wada hadlay madaxweynayaasha soomaaliya iyo kenya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kulan la yeeshay dhigiisa dalka kenya uhuru kenyatta ayaa waxaa la tilmaamayaa inay isku soo hadal qaadeen arrintan wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa waxa uu sheegay labada mas-uul inay si adag kaga wada hadleen ayna isku afgarteen in la badbaadiyo dadka soomaaliyeed oo aanan wax dhibaataa loo geysan laakiin dadka la tuhmo baaritaano lagu sameeyo dad fara badan fara badan oo soomaaliya baa halkan degan marka arrimahaasa la yska waraystay iyo sidii ma garanaysaa loo ambaqaadi lahaa waxyaalo cilaaqaadka loo wanaajin lahaayaa la yska waraystay waa laga wada hadlay arrintaas waa laga wada hadlay dee haddii labada madaxweyne maanta ay wada hadlaan isliya kama hadli waayaanba kama hadli waayaanba leanna waxyaalaha taagan halkaa waad garanaysaa qarax baa ka dhacay dhibaatooyin baa ka dhacay dad fara badan baa lasoo qabqabtay markaa dadkaas sidii loo habeyn lahaa aada iyo aad buu madaxweynuhu ugu mahadnaqay reer kenya iyo sida ay dadka usoo dhaweeyaan haddana iyadoo sidaa tahay hadday waxa dhacaan in in in jamac laga dhigo qof walba ay dhibaatadii soo gaadha maahae waa in dadkii wax lagu tuhmaya lasoo qabtaa hadday haddana sidaa tahay dadkii wax lagu tuhmayey waa in xaqooda iyagana la mariyaa qofku xaq uu leeyahay ya waxa weeye qofku waxa weeye bilaa dembi ilaa ilaa iyo maxkamad ijtihaaad dembi baad leedahay markaa waa laga wada hadlay si fiican maana looga wada hadlay waana la isku afgartay xaafadda isle ee magaalada nairobi oo ay soomaalidu ku badan yihiin ayaa waxaa ka dhacay qaraxyo iyo weliba weeraro kuwaas oo ciidamada ee kenya ay ku eedeeyeen inay la kulahaayeen dadka waxaana jira dad badan oo soomaali ah oo lagu qabtay howlgallada kuwaas ilaa iminka ciidamada kenya u xiran maxamed kaafi sheekh abuukar radio wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed kaafi warbixintaas uu ka soo diray magaalada muqdisho xaaladda magaalada marka caasimada gobolka shabeellada hoose ayaa toddobaadadii lasoo dhaafay waxaa ka jiray qalalaasa dhanka amniga ah kuwaasi oo loo eedeynayo qeybo kala gedisan haddaba si aynu wax badan uga ogaano ayaa waryaheena maxamed kaafi waxa uu waraysi la yeeshay guddoomiyaha degmada marka maxamed cusmaan cali yariisow bismillahi raxmaan raxiim arsimadaani waa degan tahay dhinaca ammaankuna waa boqolkiiba boqol wax dhibna ma jiraan xala xala xoogaa yar ciidamada aad xaaji bambo oo gacmeed ku nabadiisa weerareen wax kale oo caqabad ma jiro taasi wax yar ahayd laakiin magaalada waa degan tahay mudan
waa gartay marka taa maxaa sabab u noqday in bambooyin lagu tuuro magaalada marka oo ciidamo badan oo ognahay ay joogaan
kan dadka waa taqaanaa magaala madaxda waxay ka dhacaan marmar un waxa gadgaadna aad ka jirtaa marka gaadkaasna dadka degmooyinka ay qabaan oo ku jiraa maqis waa gartay marka maxaa samaysana idinka oo falcelina ma ma aniga sidana ciidama isku dhafa oo la yidhaahdo libaha qaranka ayaa ka dhisan magaalada nabad gelyadana aad la sugay marka waxa barbaree ma ma jiraan laakiin caqabada mahaysa waxay tahay qaxootiga bar barakac badan ayaa magaalada kusoo biiray oo fara badan marka magaalada waxay la xiriirinaysaa barakac maqis halkay ka imaanayaan marka dadkaas
meelihii dagaalada ka dhaceen ayay ka imaanayaan dhinaca buulmareer ilaa qoryeeli farxaane dadka meelahaas ay kasoo barakaceen midas waxyaalahaas adinkuusi halkaad wareysanaysaa dadkaasina waa dad macnaa been iyo tilisa iska bartay saldhigina maanta guddoomiya degmada nahay wax ku xiran oo hadda jooga ma jiraan ninkii macnaa qalab lagu arkana ee sharciisa la marinayo kii qalab lagu waayana waa la doonaa waxyaalahaas sharciga dawladda lagu dhaqmaa laakiin ninka waxyaalahaas sheegay meesha saraakiil masarkada oo boolis kamid ah joogto oo khibradda shacab shacab leh maamulka iska duwan waxyaalahaas anigana sidayda bashacadaan ordo aniga shacabkaan ka mas-uulahay shan bayn shacabkaas ayaan u hadlaa ciddii dhibkeeda ka taranayso ayaan markasta ka hor imaanayaa laakiin waxyaalahaas ninkii sheegay taas asaad wejinaysaa markas waa gartay arrimihii isbaarooyinka deegaanada ku xeernaa maxaad ka qabateen
isbaana kulley baa anaga xaggeena ma taalan barqanta laga soo bilaabo ilaa dhexdaan waxyaalihii kale cilada aada meelahaas laga sheegayn taas dadkii meesha jooga mas-uulkaas jawaabaya laakiin an sideeda isbaaro agteyda waa ka mamnuuc waxaana taageersanaya go-aanadii madaxweynaha oo islaha taa isbaaro minkin u arkaa ma jiro an seen badan taasaan taaganahay laakiin sharcigii madaxweynaha in la waafajiyo waxaa laga rabaa saraakiisha sarkare ee amniga ku shaqaleya magal waa gartay dhowaan waxaan ogeyn in mashaariic dowladda isutaga imaaraadka carabta ay marka ka fulinaysay halkay mashaariicdaasi marayaan
si nabadgelya ay ku socdaan dhismaha saldhig waa socdaa meesha fadhiga guddoomiyaha degmada guri lagu talagala dhisaa waa jiraa fadhiga maamulka ah iyo hiil shir lagu qabanaayo dadkaas ay socdaan iyo laba isteen iyo hal ceel iyo hal m c s si nabadgelya ay u socdaan shaqaalo badan aa ka shaqeeyo rag badan oo baagamuda ayaa baa maanta qud xukudiriyi ka doonta dowladda federaaliga madaxweynahana aad iyo aadaan ugu mahadnaqaynaa aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi oo waraysigaas ka qaaday yariisow oo ah guddoomiyaha degmada marka ee caasimada gobolka shabeellada hoose halka aad weli nagala socotaan waa wadajir radio oo si toosa idinkaga imaanaya magaaladan atlanta gaar ahaan mawjadan kun afar boqol iyo labaatan a m doctor maxamuud cali shire ayaa waxa uu ku tilmaamay waxa uu aada ugu faraxsan yahay xilka wasiirnimo ee looga magacaabay maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya kaasi oo noqonaya xilkii ugu xilal ka mida saddex iyo toban xil oo maalinimadii shalay uu magacaabay madaxweyne madoobe nuunow iyadoo horeyna uu magacaabay toddobo oo haatan golaha wasiirada ee maamul goboleedka koonfur galbeed ay marayaan tiro labaatan ah sida wararka aynu ku helaynana ay dhiman yihiin ilaa iyo toddoba xubnood waa kan wariyaheena koonfur galbeed axmed cumar saalixi runtiisa dareenkaygu waa wax aada iyo aad baan usoo dhaweynayaa oo waxaana dee soo dhaweyn mudan haddii hawshu lagu magacaabay ma ahan macnaheedu dareenkan keliya ma ahan macnaha unbaa waxaa macnaa ah in wax la qabto oo dadkii iyo dalkii wax loo qabto oo ummadaas ku nool koonfur galbeed soomaaliya sidii laisugu keeni lahaa inta ka dhiman oo haddaan sileenahay xoolaha ama waxbaa ku jira ama waxbay jarayaan in sii lagu qancin lahaa ama dalkaasi loo jacbayn lahaa ayaa maantayta muhiimadda ay tahay dareenkayguna kaasi weeye uu ku wajahan yahay saacadaha soo socdaba haddii allah inuu dilo ogaado aan tago magaalada baydhabana waxaan jeclahay waxaan ka bilaabi doona inay tahay in dadka laftirkooda u baahan in hawshooda hawl guud weeye in la qabto oo dig la isugu dhiso isugu habeeyo oo noloshooda loo dhiso oo dalkii laisku ayagii laisku mideeyo intaas waa shaqayn doonaa haddii allah ugu diro ogolaado oo nafta baanka ilahay nooga dhigo dalankayga haddaad weydiisay waa saas waan ku faraxsanahay inaan ka shaqeeyo dadkayga noo shaqeeyo dalkayga noo shaqeeyo waan ku faraxsanahay magacaabisana magacaaban waa ku faraxsanahay haddii allah ugu diro ogolaado bir subax inaan muqdisho ka tago oo ka duulo oon shagaan jeclahay magaalada asbaajabo
kaasi waxa uu ahaa maxamed cali shire oo haatan wasiirka warshadaha iyo ganacsiga maamul goboleedka koonfur galbeed loo dhiibay haddaba tirada wasiirada ee xilalka loo magacaabay maalinnimadii shalay ayaanu ku sheegnay saddex iyo toban waa kan waryaheena koonfur galbeed axmed cumar saalixi oo warbixin nooga diyaariyey wasiirada xilka loo magacaabay kadib markii habeennimadii xalay madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya madowe nuuno maxamed uu u magacaabay wasiiro cusub ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ay yeelan doonaan wasiirada soo ka kooban ilaa saddex iyo toban xubnood ayaa markii ugu horreysay waxaa warbaahinta arrintaasi kaga hadlay doctor maxamuud cali shire oo loo magacaabo wasiirka howlaha guud iyo dawaliska ee maamul koonfur galbeed maxamuud cali shire ayaa isagoo ku sugan magaalada muqdisho waxauu raadiyaa wadajir ugu warbixiyo dareenkiisa isagoo dhinaca kalena si diiran u soo dhaweeyey mas-uuliyadda cusub ee loo igmaday
الرحمن الرحيم ما تنسى احمد يمكن برنامجكم هو وح ادي ادى بشدويه او احنا بشدويه من دي هنشي من العالم معها معناها وتجربتنا يمكن كلنا معها معناها صحاب من حلاقه ايه حلقته ودكي يتوكي وحلقته ومدى كلها كونفور قلبات سوماليا سيدي سوكي لها انت كلمه oo haddaan sileenahay xoolaha ama waxbaa ku jira ama waxbay utagayaan in sii lagu qancin lahaa ama dalkaasi loo saxbayn lahaa ayaa maantayta muhiimadda ay tahay dareenkayguna kaasi weeye uu ku wajahan yahay saacadaha soo socdaba haddii allah igu dilo ogaado aan tago waala baydhabana waxaan jeclaa waxaan ka bilaabi doona inay tahay in dadka laftirkooda u baahan in hawshooda hawl guud weeye in la qabto oo dig la isugu dhiso isugu habeeyo oo noloshooda loo dhiso oo dalkii laisku ayagii laisku mideeyo intaas waa shaqayn doonaa haddii allah igu diro ogolaado oo nafta baanka ilahay nooga dhigo dalankayga haddaad weydiisay waa saas waana ku faraxsanahay inaan ka shaqeeyo dadkayga noo shaqeeyo dalkayga noo shaqeeyo waa ku faraxsanahay magacabisana magacaada waa faraxsanahay waaka doctor maxamuud hadda muqdishoaad ku sugantaa goorme ayaad ku wisaanta inaad gaartay magaalada baydhabo haddii allah ugu diro ogolaado bil subax inaan muqdisho ka tago oo ka duuro oon salaam saalahay magaalada asbaadalo
si kastaba ha isku haatee magacaabistan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo in muddahaba khilaaska uu ka taagnaa ayaa waxay kusoo beegmaysaa xilli dadka ku dhaqan goboladaasi ay ku kala ragsiduwan yihiin magacaabista maamulkan inkastoo mas-uuliyiinta ku sugan magaalada baydhabo iyo weliba qaar ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda goboladaasi ay ku adkaysanayaan inay shaqayn doonto maamul goboleedkan cusub ee haatan looga dhawaaqay gobolada koonfur galbeed ee soomaaliya axmed cumar saalixi idaacadda wadajir baar dheere aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay axmed warbixintan uu nooga soo diray magaalada baardheere ee gobolka gedow halkaa weli nagala socotaan waa wadajir radio oo si toosa nooga dhegaysanaysaan mawjadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta iyo hareeraheeda dad badan oo weliba gaaraya kumanaan qoys ayaa waxay kusoo kasoo barakaceen dagaalada soo noqnoqday ee ka jira deegaanka degmada buurdhuubo haddaba dadkaasi ayaa waxa ay dalbanayaan in gargaar loo fidiyo waa kan waryaheena koonfur galbeed axmed cumar saalix oo warbixintaas nooga soo diray magaalada baardhe laga dayrinayaa xaaladda nololeed ee ay ku sugan yihiin dad ka badan ilaa kun qoys oo ku barakacay dagaallo ka dhacay degmada buurdhub ee gobolka gedo iyadoo dhibaatada ugu daran qoysaskaasi ay ka cabanayaan ayaa xilligani waxaa ugu daran cuno la-aan hoy la-aan caafimaad daro iyo helitaanka adeega biyaha oo aada u liitaa arrimahaas oo isbiirsaday ayaa waxay sii adkeeyeen noloshan qoysaskani barakacayaasha maxamed cali oo ka mid ah qoysaska faraha badan ee ka barakacay buurdhuba kuna sugan tuulada suriyo oo qiyaastii ilaa toddoba kilomitir u jirta degmada buurdhuba oo la hadlayay raadiyaha wadajir ayaa sheegay dadka ka barakacay guryahooda ku yaalay buurdhuba inay tiradooda ay u dhexayso kun iyo shan boqol ilaa laba kun oo ruux qoysaskani ma haystaan ayuu yidhi adeegyadii ay u baahnaayeen waxaana dhibaatadaas u sii dheer maciishada oo cirku isku shareertay kadib markii ay istaageen gaadiidkii xamuulkaha ee soo gelayay deegaanka dadka haddaan ka warramo dadka wuu qaxay buurdhubo wuxuu u qaxay dadka tuulooyinka u dhadhow ilaa toban kilomitir ilaa shan kilomitir meel ku jirtay dadka u qaxay haddii ha qaxayna xilli kulul baa lagu jiraa dadka raashin ma haystaan isbitaal ma haystaan wax meelana haystaanna ma laha haddii meesha ay deganaayeen iyo beerihi ay iska qodanayeen iyo guryahoodii hooskoodina way ka qaxeen kalsooniha hadda ay ugu soo noqdaan nabadgelyo oo hadda deegaankooda ay ugu soo noqdaana weli ma hayaan dadkaas waxay u baahan yihiin in gargaar bini-aadinimo lala soo gaaro xag caafimaad hadday tahay xag raashimaad hadday tahay xag adeegyo oo midkan oo biyo haddii ay tahay dadkaas aad bay u liitaan waxaan ka codsanaynaa hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa dowliga lababa in noolal iyo gurmi lala soo gaaro aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena koonfur galbeed axmed cumar saalix oo warbixintaas nooga soo diray magaalada baardheere kulan maanta ka dhacay magaalada muqdisho yeesheenna golaha midnimada jubbooyinka ayaa waxa ay kaga hadleen xadgudubyada ka dhanka ah bani aadamnimada ee haatan ka jira magaalada kismaayo kulankaasi iyo weliba gebagabadiisii golaha ayaa bayaan laga soo saaray bayaankaasna waxaa saxaafadda u akhriyey cabdishire oo ka mid ah dadkii ka qayb galay kulanka
waxaan ka hunnahay waxaan ka hunnahay inaan halkan ka sheegno in wakhtigan ay magaalada kismaayo tahay meesha ugu ammaan xun dalka soomaaliya cid kastaa baxaa kutay meesha ugu ammaan xun dalka soomaaliya inay magaalada kismaayo tahay waxaa halkaas si joogtaa uga dhaca gaboodfallo dhinaca xuquuqda aadanaha waxaa muddada ay kooxda raaskambooni magaalada gacanta ugu jirtay laga soo bilaabo lix iyo labaatankii bishii shanaad laba kun iyo saddex iyo tobankii ilaa wakhtigan ka dhacay gaboodfallo isugu jira dib boqol afartan iyo lix qof dhaawac boqol dhaawac afartan iyo toddobo qofka ciidanka ah oo yaqaana dagaalka iyo saamaynta siduu ugu yeesha cidda dirirtay wuxuu garan karaa marka la yidhaahdo dilku waa boqol iyo afartan iyo lix dhaawacuna waa afartan iyo toddobo in halkaas dad aan dirirayn oo aan dagaalamayn oo aan hubaysnayn lagu laynayo sababtoo haddii dadku dirirahayaan dhaawacaa badan lahaa kursi afartan iyo sagaal haween boob hantiyeed oo gaaraya hal milyan boqol toddobaatan iyo shan kun oo isugu jira dukaamo la dhacay lacag kaashoo dad laga qaatay baabuuro la dhacay waa milyan boqol toddobaatan iyo shan kun weeye oo oo doolarka maraykanka ah barakicin dumin guryo gaaraya boqol iyo saddex guri oo nu hayno dadkii lahaa magacyadooda dadkii guryaha lahaa looga duminahayo si dadkaas deegaanka looga barakiciyo xabsi aan sharci ahayn oo sharci ku salaysnayn oo la joogtaystay ka ganacsiga dadka oo ah xiridda iyo iibsiga dadka waa midda hadda ay magaalada kismaayo kooxda joogtaa ay ku soo kordhiyeen dagaaladii soomaaliya labaatan iyo dhowrka sano ka soo jiray waxa ay ku soo kordhiyeen qofku wuxuu soo kordhiyey baa yidhaah arday iskool fadhida oo la soo heshay kii maalinkaas aabiisii hooyadii guriga u taysteen oo loogu dhacayo oo la xirayo oo hadda beesha caalamka loogu sheegayo in shabaab isu soo dhiibeen oo lacag lagu waro hadda qofka ardayga ah ee marka hore la soo qabto waxaa lagu sii daayaa kun doolar kuwii kale hadda waxaan haynaa darwiish iyo ragle inay magaalada liwadu jiraan si ay beesha caalamka ugu sheegaan inay hayaan dad shabaaba oo soo galay oo la tababarhayo oo lacag lagu raadsan xaaladda magaalada kismaayo ayaa waxa ay meel xun gaartay kadib kolkii xarakada shabaab ay ka saareen ciidamada kenya ayagoo weliba soo geliyey koox loogu yeero raaskamboni oo ayadu laftirkeeda hore uga mid ahayd qayb ka haray shabaab haddaba tan iyo intii raaskamboni gacanta loo geliyey maamulka waxa loogu yeero jubba ayaa ugu dambeyn waxa ay dadkii deegaanka ka dhaxleen dil iyo dhac iyo weliba aanooyin aan horey uga jiri jirin dhulkaas sidoo kale ayaa maanta nabad doono ka soo jeeda isla jubba waxa ay magaalada muqdisho ku weydiisteen maamulka axmed madoobe in uu soo bandhigo wiil dhalinyaro ah oo ay sheegeen in ay dil u haystaan ha yeeshee uu iska ahaa qof aan waxba dilin haddana waa kan waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi oo warbixintaas nooga soo diray isla muqdisho
radka gobolada jubbooyinka oo maanta kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa ku eedeeyey maamulka axmed madoobe in ay xirteen laba dhalinyaro ah oo ka mid ahayd dhalinyarada ka xoogsada magaaladaasi kismaayo kuwaasi oo ay ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen dilal ka dhacay magaaladaasi kismaayo waxgaradka ayaa waxay sheegeen dadkan eedeynta ay u soo jeediyeen maamulka axmed madoobe in ilaa iminka aysan ogeyn halka lagu hayo iyo weliba halka ay la aadeen oo keliya laakiin laga warqabay keliya markii ay wadanayeen ciidamada ammaanka ee maamulka axmed madoobe ee ka arrimiya magaalada kismaayo waxgaradka ayaa ugu baaqay mas-uuliyiinta maamulka juba in ay soo caddeeyaan raggaasi dhallinyarada ah ee ka howlgelaya magaalada kismaayo waxaan rabnaa haddaanahay beeshu in jawaab nagala siiyo laba nin laba wiil oo dhallinyaro ah oo xamaalata oo dhagax ka shaqayso oo lagu soo qabtay been abuur ah in ay yihiin shabaab ayna dileen ugaaska coormale beesha dagoodii coormale dili mayso way ka tacsiideynaysaa beesha coormale nagama dhexayso dil iyo xumaan midna waxaan rabnaa maamulku si caddaan ah sharci ah maxkamad ah in nimankaa la soo taago lagu dilo oo maxkamad ku caddayso wax lagu waayo oo dembiga ay bannaan ku baxaan in wiilal yar yar ah oo masaakiin ah oo xamaalato ah inta la soo qabto la yidhaahdo waxay dileen ugaas use ugaas huseen hafow haddana maamulkii seeraar inta afhayeenkiisa b b c da u warramo yidhahda laba wiilood ku hooyo isku aabba ah inta soo qabteen ay telefishinadii caalamkas ay tuseen ay yidhaahdeen labadii wiil ee shabaabka ahaa ee nabaddiidka ahaa ee dilay oo ugaaska ayaan soo qaban horta
iyadoo aynu soo gaarnay xilligaa barnaamijkeenii inoo soo bilowday saddexda galabnimo aanu isku macsalaameyn jirnay ayaa guud ahaan bahdiyo isku duuban wadajir rediyo waxay idiin leedahay inta toddobaadka dambe barnaamij kaloo xiise leh aanu dib ugu kulmi doono sidaas iyo ammaano allah caalamka iyo hay-adaha xuquuqul insaanka iyo adduunka o dhan waxaan u sheegaynaa seeraar labadii wiil uu shalay soo bandhigay inuu haddana saxaafadda hor keeno hadday dembi leeyihiinna dembiguu ku caddeeyo haddii uu dilayna asaga uu sheego sidoo kale waxgaradka ayaa sheegay raggaani in aanan wax maxkamada la soo taagin ilaa iminka inay iska xiraadaanna ay tahay mid sharci darro ah waxaa dhacday iyadoon maxkamad la geynin mid islaan iyo mid gaalo wax lagu sameeye inay jirin in lala bacay habeenkii laiska dilay la jiiday si waxaan loo baahaya dilin barqaacdina la bixiyey la jiiday la dilay bannaanka lagu tuur ayaa loo dhigay waxaan ka cabanaynaa beesha coormaal annaga ma dilno idnana ma disho waa in adeerkii way kasan ayagana si caddaan ha noola dili si kasan noola dili si been abuur ha noola dili maamulka dooxatada oo axmed madoo
You're listening to WATB 14